munaasabaddan waxaa ay ti tollangabaday dufcaddii lihaad ee iskuulka hoose dhexe ee mujamacal kuweed ee magaalada baydhabo iyo weybah uu qayb galay maamulkii oo macalimiinta iskuulka ahaanu ku mid ee bahda walbarashada waalidiin ardayo marti sharaf kala ardaydan waxaa ti dufcaddii lihaad ee sanadkuun dhammaysatay foomfoorka iskuulka mujamacal kuweed iyo weybaa langobaday munaasabadan waxay ti tolika sugooti ay maadaamayo in muddo hawadeen dadaalka walbarashada iskuulka maamulkii oo macalimiinta iyo hubnoogyaha ku qayb galeen munaasabada sugootiinta hayti iyo ardayda kala dardaarmeen iyo sii wadan walbarashada waaniyo kumira dhaliyaan wakhtiga iyo hageliyan walbarashadiyo si oon hormariyo mustaqbalsho iskuulladaas oo magaalada ku jaraan waa ku midayy xaafadda sakataala gorodaasan oo ideedee xilligiisu furumi may haytay lamakun tumugi afar lamakun tumugi shan sanadkaasa furumi antaas idhatum jari insha allaahu ininsu jaro doonon rajeeyaan ilaahay idin shay ardada hata doonku kugalan bedelado haytahaan isin arago haytanu qohorteen fidhiya anti habamati hobaleskana daroona boqola ka dhadhowin shaqadiis iyo amarkuusa shaqeeyo madaaristan nidaamiga oo magaalada ku jiraan la dhamiday dabcan xafladan qaaliga ee oo geeka lanka hambalyeeyahay ardaydii iskuul mujamac alkuweyd sanadkan ku kala bedeladahayaan sanad dugsiyeedkii hatahan oo dhammaaday keliya maynoo ka eedin oo keliya in unan hambalyayna farxadiyo la qaybsana wali oo kelimaad iyo eray laha eraay kolley walha eray marka wakhtigana eeda cariirin eyi keliya mayd layka kabay warkay warkii abwaanbalwadiid usaka gebagabaayay warka us eraay maadooyinkiisi u socota waa maydha dhammaan allaha siinkuweelo wasalaamu calaykum run ahaantii eedaad ma haysantiin ahaadirowkin iyo ajiibowkin isagaadha ajiibtan intaas kudibuna tagay bayna soo ku haynaaneen yuna farxadda loo wadaagnaan arday oo qalin jabiidiyay iskuulka mujamaca primary and secondary school oo an muddo wal habaradaayeen marka maadada koowaod anoo ka hadalo afka macalimiinta mayba lahaa ardayda asayti hambalyoo lahaa dan oo dalka ayna dheerayaan insha allahu tacaala maybalana dadaalkii badan ay ishabiidayna yani manaagijijeegeega guuda haytaan macalimiinta way ballaha arday ahay macalimiintiin juhdi i dadaal badangaha siinbiyeen maamulkiina saas oo kale dhibaatadiinga ansurna inuu saxaliyo way siin laha dadaalka isin hadadaadan horta ilaahay siinka garab gala tan lamaad way basiin lahaa jaraanjaradii koowaad le hata saarantiin maysiin dhamanatii lamaad itii saddexaad way faday inaysan jaraanjada lamaad sidangud fadeenka dadaalaan macalimiintii iyo maamulkii juhduuka iyo waalidiintii hasiin garab surmeen dadaashoo inaysan jidku kuku tabtaan marnaba ma ogolaado doogno maadaama waalidiinteena haddana may faday iskoolkii isinku qalin jibiideen ini isin macalimiinta saacidaan maamulka saacidaan iskuulka mujamacal kuweed ee magaalada baydhabo iyo weliba isu ku midaya iskuullada sanad welbaha ku bahayaan arday fara badan oo dhammaysatay heerka dugsiga sare